بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي تضباط kitaabka la yidhaahdo alrisaala aljaamica waatadkira annaafica cibaadaadkii markii laga soo hadlay iyo arkaanta islaamka waxaa la gelayaa wax la yidhaahdo xifdu اlqalbi min almacaasi waa cilmu zuhdi iyo raqaa'iq xifdu اlqalbi qalbiga ka ilaalintiisa weye xifdintiisa min almacaasi macaasida laga ilaaliyo xifdiga in macaasida laga ilaaliyo taas baa laga hadlayaa ayib wa xifdu اlqalbi qalbiga xifdintiisa min almacaasi macaasida laga ilaaliyo in macaasida laga ilaaliyo waajibun waajib weeye calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa qalbigii baaba la ilaalinayaa qalbigii maxaa laga ilaalinayaa macaasida qalbigu waa hilibkaa yar ee daqiiqa ee ku jira dhinaca bidixda wadnaha laabta dhanka bidix waa meesha maxalu nadar illaahi tacaala ilaahay meeshoo qofka laga eegayo halkaa weeyaan halkaa weey macaasidii baa laga ilaalinayaa tan waaweyn iyo tan yaryarba in laga ilaaliyaa marka waa waajib calaa kulli muslim waa iyadii nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen alaa ina fi ljasadi mudqatan jirka dhexdiisa waxaa ahaatay cad yar idaa salaxat salaxa اljasadu kullu markay wanaagsanaato jirkoo dhan baa wanaagsanaanaya waidaa fasadat fasada اljasadu kullu markay xumaatana jirkoo dhan baa xumaanaya alaa wahiya alqalb baraarugay xubinkaasi waa qalbiga qalbiga waardiye laga hayo ilaalin buu u baahan yahay iyo habeyn ayuu u baahan yahay qalbigu habeyn buu u baahan yahay iyo ilaalin macaasida iyo waxyaalahaas wakadaa sidaasoo kale xifdu lacdaai xubnaha ilaalintooda xubnihii asabcati toddobada ahaa fardu caynin fardu cayn weeyaan calaa kulli muslimin qof kastoo muslima fardu cayn bay ku tahay qof kasta oo muslima xubnaha toddobada ah ee laga dembaabo inuu xafido ilaaliyo waa fardu cayn toddobada xubnood waa caloosh iyo carabka iyo isha dhegta gacanta iyo lugta iyo cawrada toddobada xubnood wey waxyaalaha muhiimkaa bay ka mid taha qofka awood badan inuu ku bixiyo si xubnaha loo ilaaliyo waxa ilaahay caradiisu ku jidhana laga ilaalinaya waxa ilaahay raaliga ka yahayna la rabaa inay xubnuhu ka shaqeeyaan ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaasoo dhan waa la isweydiinayaa arrimahaasoo dhan waa la isweydiinayaa marka iyana waa fardu cayn macnaha qof kasta laga rabo calaa kulli muslimba waa isaga kuleh waa la ilaalinayaa hadhow haddii kale qofkay ku markhaanti kacayaan yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bimaa kaanuu yacmaluun hadhow qofkii iyagii baaba ku markhaanti kacaya weliba xubnahan in macaasida lagala dagaalamo naftana la wanaajiyo xumyada laga dahiro waa aljihaad اlakbar jihaadka weyn waa laba jihaada jihaadka weyn wey jihaadka yari waa midkan kaloo dagaalka la gelaya laakiin maalin kasta daqiiqad kasta jihaadka a ku jidha xubnahaada ilaalinaysa isha xumaanta ka celinaysa dhagaha ka ilaalinaysa gacnaha iyo lugaha ka ilaalinaysa haloosha ka ilaalinaysa waxaas waa jihaad akbar weeyaan joogto ah famin macaasi lqalbi qalbiga macaasidiisa bay ka mid ahaatay macaasida qalbiga ashaku shakin fi llaahi tacaala ilaahay yaa laga shakiyo taa waa macaasida qalbiga ashaku fi llaah fi llaahi fii wujuudi ilaahay jiritaankiisa shaki laga shakiyo dembiyada waaweyn bay ka mid tahay xaggee galayaa shakigu qalbiga taa qalbiga ka ilaali ama tilmaan tilmaamaha alle ka mida inuu qofku shakiyo waxaa kaloo ka mida macaasida qalbiga gala walmnu ka aamin noqosho min makri illaahi ilaahay makrigiis in laga aamin noqdo qofka macaasida iyo xumaantu iska dhexgalo iska dhexgalo iska dhexgalo isagoo isle raxmad iyo khayr baa iska helsa wuxuu tala saaranayaa iskaga kalsoon yahay raxmad xumihiibuu iska samaynaya waa khatar dadku waa arrin khataroo badan qofka macaasidaas buu ku dhex jiraa raxmadna waa iska rajeynaya afa aaminuu makr allah baa ilah yiri uma ilaahay makrigiisay ka aamin noqdeen falaa yaamanu makr allahi ila alqowm lkhaasiruun cid kaloo ka aamin noqoto ma jiro ilaa qolada khasaadhay mooyaane daawo maxaa u ah amnigaas maxaa daawo u ah waxaa daawo u ah alkhowfu min allah tacaala ilaahay oo laga yaabo laga cabso iyo cadaabkiisa oo laga boqo iyo ilaahay oo raxmaddiisa la rajeeyo labadiiba ha lagaa helo walqunuudu baa ka mida quusasho qunuud waa da qunuud tii taad ahayd maaha taas waa qunuudkii la ducaysanayay tani waa qunuud waa quusasho baa dembiyada qalbiga gale ka mida min raxmat illaahi tacaala ilaahay raxmaddiisa laga quusto taasna waa dembi weyn quus qofku hadduu raxmad ilahayba ka rajo dhigo qalbiga iyana gashaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah waraa ka quusanina ilahay raxmaddiisa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim watakabur waxaanoo dhan waa dembiga macaasida qalbiga gala weye iskibrin calaa cibaadillaahi tacaala ilaahay addoommadiisa dushooda laiska sarraysiiyo oo laiska kibriyo iyadana macaasida qalbiga gale ka mid innahu laa yuxibu lmustakbiriin baa ilahi ilaahay mustakbiriinta ma jecla xadiidkiina wuxuu ahaa jannada ma galo qof qalbigiisa ay ku jidho mithqaala daratin min kibrin wax yar ee kibir ah nin baa yidhi yaa rasuula allah ina rajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan ninku wuxuu jecel yahay maradiisuna inay wanaagsan tahay kebihiisu wanaagsan yihiin ma kibir baah taasi ma kibir baah deedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa mid wanaagsan wax wanaagsan buu jecel yahay laakiin taa kibir maaha alkibiru badar lxaqi wey xaqa oo laga qooqo waqamdu naasi dadka oo la yaso waay xaqa oo la diido qofkii qaa'ilkiisa lagu celiyo laga qaadan waayo iyo dadkaoo la xaqiro oo qofku waa inuu u arko inuu qof addoommada ilaahay ka mid a ka khayr badan yahay xadiidka imaam muslim baa warinaya qofna haysliin kan adaa ka fiican watakaburu calaa cibaadi illaahi tacaala taasna waa dembiyaday ka mid tahy wariyaa-u istustusku isaguna waa dembiyada qalbiga gala waa arrinkan baababkan waa baababka muhimka qofka shaqadii u taallay wey cilmiyadaa kale oo ummadda kaala dhaxayso oo inaanba loo baahan marmar ay dhacdo maaha tan waa joogto waa qofku sidau isku nadiifin lahaa wey oo kitaabka kusoo gabagabeeyey arriyaa waa istus waa qofka jecel muraa'i baa la dhahaa dadku inay arkaan iyo waxyaalaha gaarka uu samaynayo iyo khusuusaadkiisa iyo wuxuu akhrisanayo iyo cibaadaadkiisa inay dadku arkaan buu jecel yahay istustuso si uu mansilo iyo derajo uga helo iyo weyneyn waxaasoo sameeya waa cibaadaysa xaggow mara xaggow kaca xaggow aadaa saas maarata loo dhaho waaye dee qur-aankaaba faweylu lilmusaliin baa ilaha yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna waa kuwa dadka istususaya wey wayamnacuuna almacuun daawada istususka maxaa u daawaa sharaxa kuu sheegay waaye qofkaani ilaahay yaddiisuu ku jiraa waa inuu ogaado addoonku inuusan waxna dhibi karin waxna anfici karin muxuu isku tusayaaba waxba uma qaban karee waalcujbu isyaabgelin bidaacati illaahi tacaala ilaahay daacadiisa cibaadadiisa qofku isku uj isku cajabgeliye iscajabgelin maya wuxuu u caqiideynayaa naftiisu inay kamaal gaadhay waa ku faraxsan yahay sida uu yahay nicmadii ilaahay ugu nicmeeyena waa halmaansan yahay nicmada in ilaahay ka qaadana waa halmaansan yahay waaye cibaado maxaa la timi wuxuu xoogaagu la yimaadaa la weyn oo la tiro badan oo lama rabo sidaas saddex shay oo halaaga bakhaylnimo qofku iska yeelay u hoggaansamay hawo la raacay qofkii oo naftiis yaa cajabgelisay baa ka mid a daaway leedahay daawada cujbigu waa inuu qofku awooddiisa iyo xeeladiisa iska baryeelo waa inuu isku arko dadka kan ugu tabar daran inuu yahay haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa qudradiisu san isaga dhaqaajinayn oo xasilinayn oo waxba isagoo xeelad iyo awood midna ma leh walxasadu xasadkii iyo walxiqdu xiqdi iyo urkutaallo iyo xasad loo hayo calaa cabiid illaahi ilaahay addoommadiisa kuwaasna maxay kamid yihiin dembiyada qalbiga gala xiqdi cadaawad buu qofka hoos ugu hayaa xasad buu u hayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taxaasaduu haysxasadinina laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu haisku caroonina haisku daba jeedinina imaamu bukhaariyo muslim baa wariyey xasadka maxaa ka dhalanaya dhibaataa ka dhalanaysa waaye xasadka maxaa u daawaayay xiqdiga inuu qofku naftiisa jebiyo oo waxaanu dhan ka saafi gareeyo taas weeyaan waa macna xasadi isaga kuu sheegay xasadka macnihiisu karaahiyatu nicmati nicmada niciddeeda weeye calal muslimi qof muslima loogu nicmeeyey iyo wastidqaaluhaa cuslaysigeeda ilaahay qof nicmo uu siiyey martabo iyo cilmi iyo cood iyo caruur wuxuuna ilaahay qof siiyey buu dhibsanayaa kani xasadku waa intaas wax sii foghamoodi qof ilaahay nicmo uu siiyey buu dhibsanayaa waa la culusta waa u quuri la-ya hadduu kulaba dagaalamo rabo inuu meesha ka tuuro matalo maxay noqonaysa wax qof waa rabo inuu meesha waaye nicmadan kula dagaalamo waaye oo ka qaado xoog kaba tuuro nicmadan ilaahay addoonkan siiyey cilmi iyo cibaado iyo weji iyo maal iyo dabeecad iyo waxay doontaa noqoto buu la dagaalsan yahay qofka sidaa isku arka aakhire intaan la gaarin waxa la waa cadaaban yahi muxuu ku cadaaban yahi noloshiisu waa margashay ku jirdhaa weligiis waa marganaya qofka hadduu hadba margado soo khatar maaha waxba liqi waayo dee maxaa yeelay markuu tilaabo qaadaba waxu arkaya qof ilaahay nicmo siiyey waa xanaaqaya hoogaa luuq kaleo ka laabanaya qof ilahay nicmo kale siiyo arkaya waa xanaaqaya maantao dhan margashuu ku jiraa isagaaba cadaaban waa qof rafaadsan yaa aakhire intaan la gaarin dee ilaahayna addoommadiisa nicmada ka dayn mayo intaas saasuu ugu shubaya ilaahay isaguna nicmo ilahay qof siiya markuu arko buu xanaaqaya oo nabcaysanayaa oo ka xumaanaya taas baa dhibaysa oo ka xumaanaya waaye isagii baaba nolol dhib badan ku nool ayib qofkan wuxuu la jecel yahay uu xasdayo naseexo ka qaadan mayo dadku inay ku intifaacaan ma jecla in dadka taageersan iyo dadka raacsan iyo dadka wax ka baranaya iyo waxaas ay bataan ma jecla ya ha ma jecla qof kaloo xasdayaa ama dadka waxbara ama diin dhiga ama dunyo kala dhiga oo wa wuxuu jecelyaha kaasina cid u tegin raacin u imaan yaa col buu leeyahay qalbiga ugu hayaa waaye waa arrin khatar ah wa minhaa waxaa ka mid ah alisraaru dembiyada qalbiga gala waxaa ka mid ah israar waa daa'imid calaa macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa qofku iska daa'imo israar waa joogtayn dembiyada waaweyn bay ka mid noqonaysaa oo qofka halaagaya dembigiibuu iska daa'imaya kuwa wanaagsan markii la tilmaamayo waxaa lagu tilmaamay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun waa kuwa aan daa'imin waxay sameeyeen dembiga ma daa'imaan walbuklu baa iyana dembiyada qalbiga gale ka mid ah waa suluugii iyo tasawufkii saxiixa ahaa kitaabka wuxuu ku akrinayo ogow haa bakaylnimo qofku ku bakaylo bimaa awjaba allaahu tacaalaa ilaahay wuxuu ku waajibiyey waxbixinta waxaa ka soo horjeeda bukli shaygu wuxuu u diirayaa ciddii mutaysatay sakadii iyo wixii kaloo ku waajibay sida nafaqooyinka iyo biilasha ku waajibay iyo kafaarada iyo nadarada waajibaadka saaran buu diidayaa kuwa saasana ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxsabana aladiina kuwiyaysan u malaynan yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadli waxa alla u dhiibay ku bakaylaya huwa khayran lahum bakaylkaas khayru ma ahee ay waxay diideen bal huwa sharu lahum sayudawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama qoortaa looga lulaya maalinka qiyaamada waxay ku bakayleen waxaa kaloo dembiyada ka mida wasuu-u danni malaha mala kiisa xun bilaahi ilaahay mala xun oo bilaahi ilaahay laga maleeyo ilaahay buu mala xun ka haystaa qof kasta wuxuu yidhi nebigu yousan dhimanin ilaa isagoo malaha ilaahay u ka haysto wanaajinaya mooyaane mala xun qofka ilaahay ka haysta lama rabo wax xun ka malaysanaya ilaahay iyo wabikhalqillaahi ilaahay khalqigiisa labadaba buu mala xun ka malaynaya taasina waa arrin kaloo dhib badan qaala imaamu lirshaad imaamkii hanuuninta imaamka ku ahaa cabdullaahi binu calawi alxadaad fi nasaa'ix dee kitaab wuxuu leeyahay annasaa'ix uddiiniya la yidhaahdo walwasaaya aliimaaniya malaha xun macnihiisu waxa weeye yiri muslimiinta lomalayn mala xun loo malaynayo inaa aqwaashooda iyo afcaashooda oo muuqaalkeedu khayrka yahay uu qofku xun ka maleeyo dadku waxay muujinayaanoo wanaaga inaad dhahda waxaan iska yeelyeelayaan xumaan baa uga hooseysa watasgiiru baa ka mid a dembiyada qalbiga gala yaraysi limaa shay la yarayso cadama allaahu ilaahay weyneeyey oo min daacatin daaca ah aw macsiyatin dembi ah wax ilaahay weyneeyey buu yaraysanayaa waa xaqiranayaa wey ama wax ilaahay xaqiray buu weyneynaya oo daaco ah wax ilaahay weyneeyey daacadan haba yaraato in yar in lagaaga raali noqdo baa dhici ka dhah ama macsiyo ah haba yaraato macsiyadu dembi yar baa laga yaabaa qofku inuu ku halaagsamo oo ilaahay ugu caroodo aw qur'aanin wax ilaahay weyneeyey buu yaraysanayaa sida qur-aanka oo kale oo qur'aani qur-aanka kariimka ah ya ama shay uu amray ama nahiyey marka qur-aanka waa in la ilaaliyo la xurmeeyo la tacdiimiyo meelaha uu ku qoran yahay iyo meelaha warqadaha iyo kitaabta iyo meelaha uu yaallo iyo kulli waa inay sharfan tahay qur-aanka kariimka ah taasaa loo baahan yahay ayib aw muslimin ama qof muslimow yaraysanaya xaqiranaya oo muxuu la xaqiranayaa qof dantu iyo duruufta hayse weeye lirahaathati xaalih xaalkiisaa qofka liita maanta waa qofay ka caddahay aw qilati maali xoolihiisaa yar markaasuu xoola yaraantaasu ku ceebaynayaa oo ku xaqirayaa jeebka wax uguma jiraan aw damaamati khalqihi abuurkiisa aan qurux badnayn markaasuu yasaya waxaas oo dhan waa qof khatar ku jira weye aw jannatin aw naarin ama jannadii ah ama naartii ah waxaas buu yaraysanaya wakullu daalika waxaa oo dhanna waa min almacaasi dembiyaday ka mid yihiin iyo walkhabaa'id waxyaalaha xunxun almuhlikaati ee wax halaagaya bal iskaba dhaafee bacdu daalika kaabarkiis mimaa buu ka mid yahay kaabarkiis waaye yudkilu fi اlkufri wاlciyaadu biاllaah mimaaba ha yudkiludaana fiican yadkulu ba ii qora aniga ah mimaabu ka mid yahay yudkilu gelinaya qofka fi lkufri gaalnimo gelinaya wاlciyaadu biاllaahi tacaalaa ilaahay baa magangal leh wاlciyaadu biاllah alla magane yaa magana leh waxaa weeye wاlciyaadu billahi waa maay waxa weeye magangelye all ilaah baan ka magangalnay min dalik imaam اxasan اlbasri wuxuu yihi raximah اllah usuulu shari halaaثa sharka asalkiisu waa saddex arrimood markii la faracyo uu yeesho sarifmana waa lix asal waxaa ah xasad xirsi adduunya ku dadaalka weye xub اdunya saddexdaa xaada ka bilaabata alxasadu wاlxirsu waxub اdunyaa saddexdaa asalkaa wey waxaan qofku muxuu u sameeyey wuxuu u sameeyey xaasidnimo muxuu wa qofku wax u xadayaa muxuu wax u dhacayaa muxuu wax u khayaanaya waxaaso dhan waa xub اdunya waxbuu raadinaya markaad sii fiirisa wa waxa qofkan ku kale muxuu wax u dilayaa ya waxaani waa xub اdunya waa xirsi waa xasad haddii furuucda laga dhigana waa xub ri'aasa madaxnimo jacayl wey waxa adduunka waxba la xasili layihiin waa xub ri'aasa waa madaxnimo jacayl waaye xub lfakri faan jacayl qofkaan magac yeelo xagga ka dhac waxaa noqo bay raadinayaan xub hanaa'i ammaan jacayl waaye ammaan jacayl qofku in la ammaano adduunyo badan baa loo lagu bixiyaa xafladaha loo qabsadaa qofku in la ammaano maaragtay wuxuu doono u samaynayaaba bini aadanka maanta kow xubu shabac dhereg jacayl xubu nowm hurdo jacayl xubu raaxa raaxaysi jacayl waxaas waa lixdii ay sarfi kii bay noqoto waaya bale bacdu dalika mima yudkilu fi lkufri ba ka mid yahay wax gaalnimada qofka gelinaya haddou uga qasto jees jees diintu kaga baxaya walciyaadu biاllaahi tacaala min dalik daacat اlqalbi qalbiga daacadiisa ba hadda la gelaya wa min ti wixii xumaa ahaa oo qalbiga gelayay xabaa lagaaga tilmaamay iska ilaali ba ku leeyahy wixii wanaag ahaa oo qalbiga gelaya waa kan wa min daacati اlqalbi qalbiga daacadiisa waxaa ka mid a aliimaanu billaahi rumayn ilaahay la rumeeyo iyo walyaqiinu yaqiin walikhlaasu ikhlaas yaqiin muxuu qalbiga ka yaqiininayaa diintan diinulislaamka ah buu caqiideynayaa caqiideyn go-an oo uusan shaki ka qabin towxiidkana waa ku dhawaaqaya maxaa kale yaqiin taasna waa la imaanaya ikhlaas alaa lilaahi اdiin اkhaalis waa khalisid camalka ilaahay loo barax tiro wاtawaaducu baa ka mid a tawaaduc dhul isdhigid weeye khushuuc ilaahay hortiisa iyo khuduuc iyo tawaaduc xataa khalqiga maciisa naftiisa waa inuusan u arag inuu ka sareeyo ee naftiisa u arko inay dembiiley tahay ma tawaadaca axadu lilah qof ilaahay darti uma tawaadaco ilaa rifacahu ilaahay baaba kor yeela imaamu muslim baa warinaya wanaseexatu baa ka mid a waxyaalaha qalbiga golo wanaagsan naseexo lilmuslimiina loo naseexeeyo waxa danta ugu jidho lagu hanuuniyo nafcu ugu jiro adduunkooda iyo aakhiradooda waa sidii rususha lala soo dirayba addiinu naseexa sooma hayn qulnaa liman yaa rasuula allah qaal lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaammatihim imaam muslim baa wariyay xadiidka wasakaaw baa ka mid a tilmaamaha wanaagsan gacanfurnaan iyo deeqsinimo waxa bixiyo weliba isagoo qalbigi naftiisu raalli ku tahay waaya taas baa ka mid a wa xusnu danni baa ka mid a malaha wanaagsan waa cibaado wa tacdiimu shacaa'ir illaah ilaahay shacaa'irtiisu la weyneeyo shacaa'irtu waa diinta calaamaadkeeda masaajidda weyne meesha diinta lagu barto weyne amaakinta laga cibaadaysto waxaaso dhan waa inay sharaf ku leed qur-aanka weyne rususha weyne saalixiinta weyne culimada weyne waka washukru baa ka mid a calaa nicam illaahi ilaahay nicamtiisa oo lagu shukriyo shukrigaasi mid waa carabka waa ammaan wanaagsan ilaahay ammaanti midna waa xubnaha waa in qofku xubnihiisa yaa xubin kasta wixii loo abuuray u isticmaalo shukrina waa qalbiga waa inuu og yahay qalbigiisa ka xamdi naqa wey lain shakartum la asiidanakum baa ilahay yiri markaas nicamta ilahay maxaa ka mid a washukru calaa nicam illahi ilahay nicamtiisa lagu shukriyo kalislaami nicamta islaamnimada ka mid a waa acdamu nicam nicmooyinka tan ugu weyn bacda nicmati liijaadi is-abuuridda iyo keenidda koonka lagu keenay dabadeed nicmada ku xigta waa islaamnimada ilahay ku siiye markii hore ilahay baa ku asiye adaan jirin markii dambena waa kana waxaa ka mid a wadaacati waxyaalahaas daacada ilaahay ilaahay qofka waafajiyey iyo wasaa'ir nicam nicmooyinka intoodii kaloo haray khayrka ilaahay kuu saalay sharka ilaahay kaa qabtay waxaaso dhan waa nicmo waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah waa ka ilahay waxaasoo nicamo ilaahayna siiyey oyna ku shubay waxaa ka mid ah wasabru baa tilmaamihii ka mid ah qalbiga gelayay sabir calalbalaa'i balaayo dusheeda lagu sabro wixii balaa ilahay baynu ka maangalnay milol amraad waa xanuunada oo kale hadday qof ku yimaadaan inuu ku sabro iyo walmaxani dhibaatooyinka iyo wamowtil axibati kuwa uu jeclaa dhimashadooda cidow jeclaabaa dhimatay ama xanuunaha ku yimid ama mixnado kalea ku yimid inuu ku sabro wey ayib horta wixii ilaahay kugu waajib yeelay oo faral iyo sunnaa la imow ku sabir wixii rabbi kaa xarimay ama karaahiyaa ka sabir ayb waxaan qofku isagu waxba ka qaban karin iyana ku sabir xanuun maya cid dhimatay maya maal la waaye maya waxaas kuwa ahlu sharoo dadka lagu salladay maya hadii qofka lagu itixaamo ha ku sabro min wamowti laxibati iyo wafaqdilmaaya isagaaba kuu sheegayla maalka waayidiisa iyo watasaludinaasi dadka ku salladnaantooda dad baa lagu sallad oo dhiba wasabru cala aaca sabirka kalena waxa wey sabirkoo saddex nooc moogta daacadoo lagu sabro iyo wasabru sabrid cani ilmacaasi macaasida laga sabro wey taasina wata wahiqatu birisqi risqiga oo lagu kalsoonaado weeye min allaahi tacaala ilaahay xaggiisa risqiga in looga kalsoonaado wey arsaaqda risqiga xag rabbi oo risqi waa maxay waa wixii qofku intifaacsado sawaaun kaana xalaalan am xaraaman qofna risqigiisa xalaala laga dhigaa qofna xaaraan kan xaaraanta xataa waa risqi laakiin waa risqi xun wamaa min daabbatin fi lardi baa ilahay yihi ilaa cala allahi risquhaa daabad kasta wixii tukuba ilaahay baa arsaaqay wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacahaa kullun fii kitaabin mubiin waxaa kaloo ka mid a tilmaamaha wa buqdu dunyaa adduunyada oo la naco loo caroodo adduunyada maxaa looga jeedaa wixii waajibkan ka mashquulinaya oo xaajadiisi ka sareeya xadiidku wuxuu ahaa ibnu maaja iyo xaakimkaa wariyay izhad fi dunyaa yuxibaka allah adduunyo ka zaahid dhexdeeda zaahid noqo ilaahay baa ku jeclaan washad fii maa aydi nnaas dadka gacnahooda waxa ku jiraan ka zaahid yuxibika annaas dadkaa ku jeclaanaya wa cadaawatu nafsi baa ka mida tilmaamahaas nafta inuu qofku col la noqdo iyo wa shaydaani shaydaanka naf iyo shaydaan inuu khilaafo way collo noqoshadu say rabaan inuu ka diido oo waa maxay shaydaankana waa inuu khilaafo amarkiisa waa inuusan adeecin waxa uu kuu qurxinayo waa in la diido shaydaan waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo likulli khabiisin mutamaridin magaca loo baxshay weeye min aljin hadda halkan shaydaankan ibliiskii weynaa iyo taageerayaashiisi baa looga jeedaa wahuwa acdal acdaa inta cadowkan ugu cadow bad- ugu cadowsan weye shaydaanku ilaahay wuxuu yidhi ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa cadow ka yeesha waa balaayo dhib badan shaydaanku wmaxabat اllaahi baa ka mida tilmaamaha wan wanaagsan ilaahay jacaylkiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa ma- jacaylkooda iyo wasaxaabatii saxaabadii rasuulka maxabadooda iyo jacaylkooda wa ahli beytihi ahlu beytkiisa nebiga ahlu beytkiisa oo la jeclaado iyo wataabiciina dadka taabiciinta ah ee raacay iyo wasaalixiina saalixiinta oo la jeclaado waxaasoo dhan waa tilmaamo wanaagsan wey waaye ilaahay ha jeclaado rasuulkiisana ha jeclaado rasuulka inuu jecel yahay maxaa calaamad u ah inuu nebiga ku daydo calayh salatu wasalaam sunnadiisa inuu isticmaalo aqwaashiisa iyo afcaashiisa inuu raaco awaamirtiisii inuu raaco wixii laga reebay inuu ka haro saxaabadiina waa inuu dee fadligooda qirsan yahay kuwa saxaabada wax ka sheegayo intaas aflagaadhada wada waas faa'iido ma leh waaye saxaabadii rasuulka wey ahli waxaa weeyaan waa ahlu beytina waa dadka nebiga qaraabadiisii ahaa weyna waa la jeclaanaya wataabiciina kuwa raacayna waa dadkii saxaabada la kulmay iyagoo iimaan leh iimaankiina ku dhintay wasaalixiinana saalixa waa yaa la yidhaahdaa xaddiisu waa tan asaalix alqaa'imu bixuquuqi illaahi wa xuquuqi cibaadih qofka saalixa waa qofka xuquuqda ilaahay ka soo baxa midda addoommadu ku lahaayeenna ka soo baxa saalix qofkaasaa la dhihi karaa waa calaa cibaadillaahi saalixiinada atixiyaad ku jidha oo kale kuwaasun weeyaan waa ducadu iskaga dhacayso waridaa canillaahi baa ka mid a tilmaamaha wanaagsan ilaahay xaggiisa oo ka raali noqdo qalbigiisu ku faraxsan yahay wixii ilaahay xukumo walow isaga wax qaraar ku ah ha noqoto wahuwa suruurulqalbi bimaa qada allahu tacala ilaahay wuxuu xukumay qofku waa inuu ogol yahay walow kaana muran kharaarba ha ahaado oo min khayrin wa shar wax isagoo la dhib badanba ha noqoto wa nafcin wadur watawakulu ta- tala saarasho weeye iyo ictimaadii cuskasho caleyhi ilahay la cuskado tilmaamaha wanaagsan ilaahay inuu ku kalsoonaado waaye arrinka u dhiibto wakiilka yeesho waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu wakayru daalika waxaa iyo waxaan ahayn weeye tilmaamaha wanaagsan kutub baalde gaar looga qoray waxyaalaha nafta cudurada gala iyo daawooyinka lagu daaweeyo iyo sifaadka wanaagsan iyo sifaadka xunoo laga dheeraanayo waxaasoo dhan kutub baa laga qoray iyo wakayru daalika waxaa waxaan ahayn oo min alwaajibaati waajibaat ah alqalbiyati qalbiga loo nisbeeyey almunjiyati ee qofkana badbaadinaya maxaa ka mid a annadam cala almacaasi macaasida iyo xumaha inuu qofku ka qoomamaysan yahay taasoo kalea ka mid a marka acmaashaas sidaas buu u ilaashanayaa darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab